gobolka gada ciidamada tegaya ama ama tegay waa ciidamo militaria sharcigu siduu qorayo difaaca dalka waxaa mas-uul ka ah dowladda dhexe ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo hadda dhismay mas-uulna ka ah difaaca qaranka soomaaliyeed wixii hadda ka dambeeya shaqadooda ay qabsanayaan gobolada kalena way tegayaan meel walba dalka way tegayaan dalkana iyagaa difaacooda mas-uulka marka anigu wax hadda duruuf gaara oo gedo ka taagan ma arko ama waxaan is idhaahdo waa ku saa'id oo wax qaranku uu awood aanu lahayn ayuu isticmaalay ama ciidan dhaqdhaqaaqa ciidanka milatariga ee xuduudaha inuu tago gobolada tago wax ka baxsan wixii ay u tageenna waxaa la weydiin karaa dabcan saraakiishooda iyo madaxda ciidamada ayaa la weydiin karaa lakiin anigu waxaan ogahay in dastuurku uu mandateka siiyey dowladda dhexe inay ciidamada milatariga ah iyada ay hoos yimaadaan oo difaaca qaranka ay mas-uul ka tahay